guud ahaan dalkeena soomaaliya waxaa ku nool dad badan oo beeralaya kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay tacbashada beeraha waxay beeraha ka soo saaraan qaar ka mida dalagyada lagu iibiyo suuqyada kala duwan ee ku yaala dalkeenna deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay ka mid yihiin meelaha ay ku nool yihiin dad badan oo beeralaya soona saara dalagyada iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan ee lagu iibiyo deegaanada jubbaland suuqyada ku yaala wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland waxay dadaal xoogan ku bixisaa sidii ay u garab istaagi lahayd beeralayda ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay ka caawisaa inta badan sidii beeralayda u heli lahaayeen agabka tacbashada beeraha sunta beeraha iyo qaar ka mid a midhaha dalagyada la beerto haddaba si beeralaydu ay usii kordhiyaan wax soo saarka tacbashada beeraha dalkeenna waxaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland mudane geelle maxamuud aadan sheegay in beeralayda ku nool deegaanada jubbaland ay u baahan yihiin agabkii ay wax ku beeran lahaayeen kuna tacban lahaayeen waxna uga soo saaran lahaayeen dalkooda
oo aan rabo inaan hormarsado oon kandar directorka ugu baaqo dadkanagu waxay rabaan inay tabcadaan dadkanagu waxay rabaan qalabka ay dhulka ku tabcan lahaayeen sida cagafyada kanaalada dib loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa in lagu dhaqaaleeyo inay wax la soo baxaan dadkanagu waxay rabaan inay wax la soo baxaan bay rabaan dadkanaga yaambo iyo abuur ma rabaan dadkanaga waxay ogaadeen inaan baryo baahi looga baxayn waxay ogaadeen inaad muruqaaga maasho inay maslaxadda guud ku jirto dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay mashruucaas ibed inaan ka faa'iidaysan doonno shacabka loogu faa'iidayn doono
si kastaba ha ahaatee tacbashada beeraha waa tiir muhiim u ah horumarka dhaqaale iyo sugnaanta cuntada dalkeenna si loo gaaro wax soo saar taya leh oo joogto ah waxaa laga maarmaan ah in la hormariyo aqoonta qalabka iyo taageerada la siinayo beeralayda ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan dalkeennaba